laba dhalinyaro soomaaliya oo walaalaha ayaa lagu kala xukumay lix sano iyo saddex sano xariga dalkaasi kadib markii lagu helay dacwada inay la tababarteen urur argagixiso labadan dhalinyarada ayaa la sheegay inay da-doodu kala tahay afar iyo labaatan jir iyo sagaal iyo labaatan jir waxaana xukuntay maxkamad ku taala magaalada arhos xuseen barre aadan ee khadka taleefonka magaaladaasi kula xiriiray duniye nuur roble ah hooyada dhashay wiilashaasi waxaana ugu horeyn weydiiyey siday wax u dhaceen sida ay wax u dhaceen waxay ahayd wiilkayga weyn soomaaliyu tegey wiilka markuu soomaaliya tegay oo wax yar kusoo maqnaa u soo uu soo noqday jabuuti markuu soo maray jabuuti aa laba bilood ku xidha goormuut soomaaliya tegey goormaase la xiray waxay ahayd adi hadda wuxuu xidhay bishii may oo sanadka horaa la xiray goorta uu soomaaliya tegayna goorma ahayd waxay ahayd adiga november meelahaas wiilkii markuu meesha tago wuxuu usoo maqnaa aduu soo november octoobar meelahaas inay ahayd aan u malayna markuu soo noqday oo jabuuti maraa laba bilood lagu xiray dawlad denmark waa odagayga u dacwooday wuxuu yidhi wiilkiiba halkaa la igaga xiray wasaaradda arrimaha dibadda wiilkii uu codsatay oo muxuu ahaay kasoo daystay xabsiga jabuuti oo soo muxuu ahaayey waday diyaaraddu soo raacay sweden uu imaaday sweden odaga uga diray lacag ugu diray marka halkaanu imaaday habeenkii uu soo hoynaayo kii yaroo walaalkiis sugaayo iyo kii weynaayo soo degaayo oo markuu copenhagen kasoo dego tareen soo qaato halkaan magaalada labaad ows la dhow u imaaday ay wiilashi qabsadeen yaa qabsaday marka labadiiba labadiiba bta nimanka la dhahaa nimanka oo f b i da a dhexda ku a wiilashi dhexda ka baxsaday midkii yaraa masaajidkooda uu soo noqda hoyo walaalkayba wuxuu yidhi aan caawa soo dhaweyni kiina dhexday ka qabsadeen kii kalena markuu muxuu ahay soo degay oo oo intuu tareen soo qaato caasimada kasoo degay diyaaradii u tareen marka soo qaato magaalada labaad imaaday ay xireen labadii wiilba waxaa imaadeen niman dharcada gurigay baareen wax kasta ka raadiyeen anigii adoogay iska fadhina ooba sugaynaba wiilashiba ilaahay amarkiisba ay askar niman dharcada imaadeen oo iyo wataan gurigay baareen waxba way ka waayeen ilaa sideed saac oo habeenimay nala joogeen way tageen sidii way wiilashi ku xidheen marka ma la idiin sheegay sababta wiilasha loo xiray waxay dhaheen marka hore shaki un baan ku xirnay inaan wiilkan soomaaliya tagay inuu al-shabaab iyo waxaas ka tirsanaa ay dhaheen aan ka baqnay oo inuu saas waxaasay shaki sidaas ay wiilasha ku xireen markii dambena haddee nimankan awood bay iska leeyihin dharcade in ayaga laga farxiyo unbay saddex sano iyo bar wiilasha u xireen ilaa kiisku baaritaan buu socday ilaa hadda waxay dhaheen maalmihii maalinta hore journalistayaal baa imaaday taleefon ay iskula hadleen bas wiilashi iyo kuweyn oo dhahay abowo lacag ii soo dir taleefon ay iskula hadleen basa wiilashi lagu xir waxay dheen anta yamanay carruurta geysay diinay soo bartay islanay soo bartay yamanay geysay waa run ilmahayga waan geeyaan dhahay yaman sababtoo annagu muslim baan nahay denmark markaan imaanayna annagu maana deen gaalaanayn marka ilmaha annagana inaan diinta barno edabta barno waaban ku qasbannahay soo ma aha marka cunugii dhaqan wanaagsanna waa la xiri kii dhaqan xunna waa la xiri laba goorabana lama daynaayo soomaalidana iyadaaba iswada rufiyaanaya oo waxay leeyihiin annaga dadkiina unbaana dheheen ciddan ilmaheedu waa wadaadii waxaas maalinkii markay interviewga iga qaadayaan waxay dhaheen wiilkaaga subaxiyu masaajid tagaa masaajidkaasuu tagaa bahal taleefona waxaan ka fiiri jirnay dheen uu leeyahay n oo taleefonka meeshuu qofka tegi kara la arkaayo waxaan dhahay wiilkayga anaaba kiciya oo masaajidka tag dhaho oo qur-aanka akrisa dhaho ka yar sababtoo aan dhahay anigu cunugu markuu muslim fiican noqdo uu dadka kalena nabadgelin waaye goormaad geysay marka yaman si ay diinta usoo bartaan yaman waxaan geeyey adiga labadii kun iyo sagaalkii aan geeyey marka aday kula deganaayeen anay ila joogeen wiilasheeda ka yar marka waan soo celiyey oo waxaan kusoo celiyey denmark inuu iskoolka ka dhamaysto kan weyn baa ila joogay kan weynna markii dambe waan soo diray kii yaraaba haddana holiday noogu imaaday waan soo diray marka labadoodiiba waan isla soo celiyey halkaanaan keena waa tahay soomaaliya markuu tegey maxay ahayd ujeedada u tegey waxay ahayd arrin yaro oo kalaa meeshaan ka dhacday markaa sidaas darteed uu xagga u tegay arrin familia laakiin arrin shaqo ku lahayd ma aha waxaas arrimahaas oo dhan tahay iyuu u tegay marka markuu soomaaliya tegay iyuu ku degay adeerkiis oo eelaboorka agtiisa degan oo muukal lagu u tegay halkaasuu joogay bil kadibna wuu ka tegay ayeydiis oo wuxuu tegay muxuu ahay meel oo tuulaa degan oo ayeydiisa u tegay markaa muddo intee lag buu la deganaa ayadiis ayadii iyo adiga muddo biluu la joogay inta kalena adeerkiisuu la joogay marka waad aragtay soomaali mar ceelashaada familkii degan yaho adeerkiis degan yaha mid madiinuu deganaa adeerkiis midna ayadina baadiyay deganayd marka meelahaas oo dhan uu isku soo maray wiilka asagoo yaraa soomaali laga keenay mana muxuu ahaay wadankii markuu tagay de dadkii dhan uu iska soo salaamay dad kale oo xiriir la lahaa ma jirtaa oo aad adigu ka warqabtid maadaama waalidkiisi aad tahay maya ani dad kale oo xiriir la lahaa ma jirin ayaga waxay leeyihin wiilkan al-shabaab uu xiriir la lahaa iyo waxaas ay leeyihiin laakiin abukaatihi wuu ka hadlay xataa wuxuu yidhi soomaaliya saddex iyo labaatan sano dawladda ay lahaan jirta ma jirin dawlad saxa ma jirin dadka guruub guruubo way iska raaci karaan waddan dimuqraadiya la joogaa marka wuxuu dhahay inay sida oo qofba bartiito uu u raaco oo kale muxuu ahaye social demoqraati muxuu ahaye kuwan kale oo bush iyo ay ka tirsan yihin ani ma aqaane waxay leeyihiin wax wax bay leeyihin marka wuxuu dhahay dadka minankiisa inaan anaga caburno maaha waa dadka waa dhalinyaro qofkay rabay raaci karaan waxay xor uleeyihiin u dhahay qawlkooda inay dadka dhiiban karaan marka inaan marna dadka xaburano ma midda kale nin nebi maxamed cay ka qoraa jira waddankan dhan naagoo dhan way isla jirsadeen masawiruu ka qoray ee wiil yaroo soomaaliya xataa way u xireen oo waxay dheheen misaaru ninka usoo qaatay marka waxaa waa dee muquraadiin kolba dhinacaa laga tumaa kala daadsanida soomaalida oo qabiil iyo muxuu ahaye firqooyin ay kala raaceen wax kastaba dhibaato kasta annaga nimanka soomaaliyada noo horseeday haddaynu usoo noqonno dacwaddii wiilashaada wiilka labaad maxaa lagu xiray yar wiilka yar waxaa lagu xiray abow walaalkiisa wuxuu yidhi abow lacag ii soo dir waxaas miyaad ka warqabteen marka markay wada hadlayeen ama uu lacagta dirayay wiilka yar maya maya annaga maana ogeyn marka ayagana waxay dheheen aab abow aaba iga qari waa iska soo noqonaya waddankaan usoo noqonaya uu wiilku yidhi waa soo noqonaya marka waxay leeyihin aaba naga qari muxuu dhahay waana iska caan odayaashan soomaali iska canaan badan yihin ilmaha mar kasta way ka cabsadaan odayaasha waa tay hadda maxaa idiin go-an oo aad yeeli doontaan haddii ilahay idhaahdo hadda waxaan horta bal wax kasta qadarta ilaahay bay ku dhacday oo wax kasta annagu talada ilaahay baan saarna isagaa iskale in xugnu ilaa lilah laakiin abukaatayaashii tilfaqas kuma aha kuma faraxsana arrintan dhacday waxay dheheen meesheedaan kasii wadaynaa labada abukaato wiilasha
duniya nuur rooble ah hooyada dhashay laba wiil oo afar iyo labaatan jir iyo sagaal iyo toban jir kala jira oo maxkamad dalka denmark ay ku xukuntay xabsi markii lagu eedeeyey inay la tababarteen ururka argagixiso xuseen barre aadan ayayna khadka teleefoonka ugu warramaysay